habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo kormeer ku tegay garoonka diyaaradaha ugu weyn degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la wareegay xilka wasaaraddaas madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaaw xuseen oo dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo degmada matabaan ee gobolka hiiraan sida qeybaheeda kale wararka caawa aan ka baahin doonana waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya rayli odhinga oo kaartoomo dacwado ah geeyey maxkamadda sare ee dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhan wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta la wareegay xilka wasaaraddaas kadib munaasabad ka dhacday magaalada baydhaba ibraahim mayow maxamed ayaa kasoo waramay koonfur galbeed
batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkan oo maalin ka hore uu magacaabay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen munaasabadan oo ka dhacday magaalada baydhabo waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka wasiir duulaha madaxtooyada xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka iyo macdanta salmaan shuceyb cali waxaa rabaa inaa maanta ku wareejid komidi ay ka mid yihiin sharciga batroolka wasaaraddii agabka wasaaradda shaqaalaha dukumentiyo kala duwan oo ku cad warqadan waxaa rabaa inaan si gaara ugu mahadnaqo shaqaalihii agaasimihii guud sida wanaagsan ay kula soo shaqeeyey inta muddada aan joogay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiin meesha ka sii wada waxaan u rajeynayaa wasiirka cusub insha allahu tacaala in asigana meesha aniga gaarsiiyo meel kasii wanaagsan oo gaarsii doono hadduu ilaa raalli ka noqdo dhankooda waxaa goobta ka hadlay wasiir duulaha madaxtooyada iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana wasiir nuur siidow baaba ay u rajeeyeen inuu ilaahay ku guuleeyo horumarinta wasaaraddan xildhibaanka oo haddana wasiirka cusube suunisaas oo kale runtii waliba wasaarad wasaarad ku fayla ma jarto runtii horta lanka ka hiranta lanka wali la faday inay wasaaraddaas ku shaqaysiiyey wasaarado kulisha waliba waa isku mid leyo oleesho leeshal badan maahena waliba waa isku mid marka lam wasiir oo runtii dhalinyaro ayaa atiin wala sinkufray wasaaradooda soy meeli hordhaan roogan ini isiigna meel araa isu kusii wadaan hambalyo sida hore loo soo wada sheegay dowladnimada waa qor isku dhiib wasiirka hore uu joogayna waxaa meeshaa nooga cad oo wasiir dowlahan uu ku markhaati furay in wasaaradda meel fiican uu soo gaarsiiyey wasiir nuur siidoo adna waxaan kaa rajaynaynaa inaad meeshaas sidaa hore u ballanqaaday aad kasii ambaqaadi doontid insha allah ugu dambeyn wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba ayaa sheegay inuu horumarin doono wasaaraddan runtii sharaf ay ii tahay maantay inaan la wareego xilka wasaaradda batroolka oo aan kala wareego walaalkayga wasiir salmaan shuceyb cali insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa biidn illaahi kariim mas-uuliyaddan culus oo laii igmaday inaan kasoo dhalaali doono runtii muddada uu joogay wasiir salmaan wasaaradda meel fiican uu soo gaarsiiyey xilku meerto waaye anigana insha allahu tacaala muddada aan joogo wasaaradda waxaan gaarsiin doonaa meesha maanta ay joogto meel kasii wanaagsan ilaahay hadduu raalli ka noqdo waana ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis mas-uuliyaddan culus uu igu aaminay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa biidn illaahi kariim inaan anigana waajibkayga si waafaqsan shuruucda dalka dadka iyo tan dowladda koonfur galbeed soomaaliya inaan ugu soo dhalaali doono ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo radiyowga dalsan koonfur galbeed
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen ayaa dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo degmada matabaan ee gobolka hiiraan munaasabada dhagaxdhigga garoonkan khudbaduu ka jeediyey cali guudlaawe waxa uu ku sheegay in muhiim ay tahay in markaasi dadka degmada matabaan ay helaan gaga diyaaradeed oo markaasi u sahasha isku xirka magaalooyinka kale iyo gobolada dalka
inaan dhagax dhigno garoonkii degmada matabaan runtii waa degmo bulsho dad aad u badan ay ku nool yihiin waa bulsho abaabulan runtii meeshaan maanta dhagax dhigaynana waxaa ka muuqdo waxqabad bilow fiican joogaa ka muuqdo runtii waa ku ammaanayaa ganacsatada iyo bulshada qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada isu xil saaray inay hesho degmada matabaan airaboor wax uga soo degaan inay hesho runtii waa ku ammaanayaa waxaan leeyahay bulshada waa dadaashay waad mahadsantihiin maamulkana waa uga mahadcelinayaa faa'iidada uu leeyahay runtii lama soo koobi karo maanta wax walba waxay u baahdaan inay kala soo degaan degmada matabaan dhexdeeda ayraboorkeeda runtii wax lagu faana waayey ee horumarka hadday tahay caafimaadkii iyo hadday tahay guud ahaan dhinac waliba ee bulsha ku hormarto waxay ka mid tahay kaabayaashii wax ugu horreeyey ka mid tahay ou ka mid yahay ayraboorku runtii dadaalkaa dadaasheen iyo waxqabadka muuqda ee ka muuqda halkan ee bilow fiican waa ay aan dhihi karnana cid waliba gacan ka geysata waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo ballantaynuna waxay tahay ayraboorkan maanta waa dhagax dhigne xerigjarkiisa inaan ku kulanno wakhti aan dheerayn haddii ilaahay raalli ka noqdo ee guud ahaan bulshada hirshabeelle gaar ahaanna reer matabaanna waxaan ugu baaqayaa cid kasta waxay halkan gashato waa sidaqa jaariyaahi qof weliba waxay awooddo ha gashato annaguna insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo wix aan hayno iyo ciddii aan ugu cila dhaami karno iyo ciddii aan gacannaga si aan dhihi karno ballantaynu waxay tahay oo naga go'an ayraboorka degmada matabaan oo shaqaynayo muddo dhow haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin si aad ugu
madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay dhagaxdhigga garoonka degmada matabaan ee gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa isaguna waxa uu dhagax ayuu maanta waxa uu kormeeray garoonka ugu weyn degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu sheegay in markaasi dadka degmada caabudwaaq iyo guud ahaanba ganacsatada reer galmudug looga baahan yahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan kaalin weyn ay uga geystaan dhammaystirka garoonka degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
kusoo dhowow eeraboorka cabudwaaq international anigoo ku hadlaya magaca shirkadda miraj ee gacanta ku haysa eeraboorka eeraboorka waa ujeedaa wuxuu marayaa heer gebagaba ah haddii uu ilaahay yidhaahdo goordhow waxaan bilaabaynaa fayskiisii labaad oo ahaa in laamigii la saaro mar dhowna waxaa noo imaanaysa warshaddii adigu maalmaha soo socday ilaa iyo toban beri meelaha waxaan bilaabaynaa xirxiristeedii marka hadduu ilaahay yidhaahdo kadibna waxaan bilaabaynaa laamigii saaristiisii eeraboorkanna wuxuu ku furmi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo muddo la eg wuxuu ku dhammaan doonaa adigu muddo saddex bilood ka yar waxaan leenahay inta ugu badan eeraboorkan waxaa dhisay jaaliyadaha dibadda iyo dadka jooga waddanka gudihiisa intaba meesha uu joogana sida hadda uu ku warbixiyey kambaniga gacanta ku hayo geella ka yahay madaxda waxa weeyaan wakhti kooban gudahood inuu inuu dhammaado inta yaroo dhiman ayaad wada maqlaysaan waxaan leenahay jaaliyadihii ka qayb qaatay iyo dhammaan intii gacan ka geysatay inta yar oo hartay hal mar isu taaga si ay hawshaa u soo dhammaato innaguna ka dowladda galmudug ahaan waxaan kari karna waa ku darayna hadii laa yidhahdo waxaan leenahay waa ayraboorka hadda ugu soo horreeya galmudug oo ayraboor caalamiga ah oo howlgelaya oo dhammaystiran marka intaas maadaama ayraboorka ugu soo horreeyo hadda howlgelaya uu yahay inta yaroo dhiman dal iyo dibad aan isugu tagno aanan dhammaynna hal maraan ka taqalusna insha allah aad iyo aad mahadsantiin si aad ugu adeegato premier
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa wararkeenii habeennimo intaan ku kulmi doonno warkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel